cabdiqaadir maxamuud cigaag madaxa garoomada puntland kusoo dhowow barnaamijka sportska radio daljir bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan soo warso waxaan salaamaya shaqaalaha idaacadda daljir baan salaamaya asalaamu calaykum waxaan kale u sheegayaa annagu maxaanahay madaxii daroomada waxaa shaqadaydu tahay meel kastoo puntland ka mid in daroomada la dayactiro haddana waxaa socda dayacatir boosaaso iyo darowo labadaba oo aan wadno annada iyo qolada xiriirka
waad mahadsan tahay waxaan ku weydiinayaa waxaa tiri garoomada puntland madaxoodii aad tahay waxaa sheegtay markaasi guud ahaan gobolada puntland in garoomo caalamiya laga dhisayo ugu horey garoonkan ugu horey miro abaar ee ku yaala gobolka nugaal teeda kale waxaa sheegtay in markaasi aad qabanaysaan xaafadaha magaalada dadka degan inaad markaasi dhulal kasoo aruurinaysaan si dhalinyarada loo mashquuliyo bal noo faahfaahaya arrintaasi xaafadaha waxaan u sheegayaa siddeedda xaafadood waxay leeyihin duuloomiyaal bay leeyihiin xaafadda waa beri doomiyaha duxulaanteeda waa xiriir nala jooda iyo qolada baratacyaasha waa xiriir nala leh waxaanu diidaynaa dhul banaan oo dal leeyahay inay ku dheelaan xaafadaha duloomiyaashoda waxaan ku cusbaynaa in ay helaan meelo dhalinyaradu ay ku dheelaan hadday imaan tirin meelaha maarata wasaaraddu ay dhistay inay dhul keenaan iyadana sidii loo habeeyo oo dhalinyarada loo mashquulin lahaa sidaa maarata baan duloomiyaasha baratacyaasha xiriir baan leenahay meel walba oo puntland ka midana waxaan rajaynaynaa in isboortida hore loo mariyo oo ay darooma helaan si ay dhul maaratay dadleeya ama meel maarata dhagax iyo qashin yaalaan ay dhibaato dhalinyarada wax la badbaadinaya waa dhalinyarada puntland weyn si fiican kuley saan wada ognahay garoomada hadirtaan gobolada kale soomaaliya waxaa jira garoomo markaasi in laga dhigay garoomo caalamiya sida garoomada markaasi caalamka ku yaal oo kale la dhigay markaasi cooskii cagaarnaa garoonkan miro abaar oo kale ta hadda maxaa idin kaga qorsheysan dekole waxaan filaynaa mir dhowna in la qaban doono adduunya beedmo ciyaarihii gobolada puntland waxaa ka horreeya hadda annada iyo qolada xiriirka waa wada shaqeynaa cabdullaahi sheekh gudoomiya xiriirka waxa weye hadda waxbaa boosano waxbaa laga wadaa dayactir halkaana dayactir baan ka wadnaa oo si qashimadii wixii yaala looga qaado waxaan rajaynaynaa in annada iyo xiriirka isku xidhanba in ay puntland hesho daroomo fiican oo adduunka sida daroomada ka mida noqo baan rajaynaynaa hadii lahayd mina hesho mana sheegi kadhaa marka garoomo gaar ahaan aad dirtaan kugu qorsheysan aad wax ka qabanaysaan mise guud ahaan waxaa rabtaa in markaasi kormeer kuwada sameysaan ogaataan hadba micnise u kala horeeyaan ama u kala hormarinaysan maya hadda aduu boosaaso iyo qarle iyo darow waan rajeynaya in wax laga qabto waxaa kaloo jira qeybtii kale iyaduna qaybta basketbolta oo horey iyaduna u dhisnayd oo haddana la rabo oo la talahaayad inay dayactiro dhowaan iyadan la bilaabi doono qorshaha wasaaradda u dadan baa wuxuu yahay wasiirta agaasimaha duud ay wadaan ama wasaaradda isboorti dhalinyarada qorshaheedu yahay in meel walba puntland la gaarsiiyo daroon fiican oo ay dhalinyaradu ku dheelaan sida lagu maqaalaa kole puntland sanadihii ugu dambeeyay laguma qaban ciyaarihii markaasi gobolada hadda mar dhaweydna waxaa socday ama sida xaqiiqada ahaydba ciyaaro markaasi horyaalka puntland kooxa mataliya gobolada puntland xagee ku dambeeyeen ciyaarahaasi qolooyinka hadda waa qolooyinka hadda la rabo inay iyadu cayaaraha hadda waxaa jira qola talabaad waxaa la casumay oo wasaaradda iyo ay casumeen iyo qolada xiriirka oo saddex ilaa hanta iyadoo laga yaaba inay yimaadaan hadda wixii ka dambeeyana dee cayaaraha la qabanayo waa qolooyinka hadda oo la qabeeyo weeye kuwaas wey tartamada waxa loo qabanayo garoonkan hadda miro awaare sida nugu maqaala ah waxaa la yiri waxaa la dhigaya markaasi rooga cagaaran sida garoomada markaasi ku yaala stadium hargeys oo kale stadiumka koonis oo kaleeto muqdisho ku yaala teeda kaleeto garoomada yaryar ee markaasi magaalada ku yaala ee salaxa loo yaqaan sida classic puntland waxay leeyihiin garoomo markaasi cawas oo yaryar dhalinyarada badanaa halkaas ayaa ku mashquushaa marka garoon weyn oo caalami ah puntland dhalinyaradeeda iyo weliba si koob loo helo markaasi loo qabto horyaalo joogta ah maxaa idin kaga qorsheysan goormahaas markaas laga yaabaa in garoonka miro abaare ee ku yaal magaalada garoobe markaas isiga dib habeen ama dayactir lagu sameeyo siday hadda u bilowdeen wey horta qoladii waxna waa brevel waxna waa wax wasaaraddu ay leedahay wey annaga wasaaradda qorshaheeda dhalinyarada puntland inay banownida ku dheelaan qeybta basketball football bay wasaaraddu u dhistay wax dhaqaala ah oo laga raadinaya ma jiro waa wax wasaaraddu qorshaheeda waddo way u taagan tahay weye isboorteedna ay horumarinayso meelahan brevel aana dad baa isaleh lakin waxaan rajeynayna in laga taaftoomi doono meelaha brevel ah ay ku dheeli doonaan maadaama ayan dhisita dha aan dowlad ahayn ayan jirin daroon weyn oo lagu dheelo waa wax wasaaraddu ay waddo ama shaqadeeda ay tahay wey ama annagu aanu shaqadeeda ay tahay weye waxaan rajeynaynaa puntland o dhan inaan gaarsiina hadii lahayd arrintaas
gunti iyo graniski maxaa kusoo gabagabeyneysaa maxaas kula dardaarmeysaa dhalinyarada sportska iyo weliba gudoomiyaasha xaafadaha magaalada garoobe waxaan kusoo jeedinayaa gudoomiyaasha xaafadaha inay wacyi geliyaan dhalinyarada dhalinyarada wasaaraddu diyaar waxay ula tahay in dhalinyarada puntland la hormariyo wacyigelin lagu sameeyo xadda wasaaradda qaybta dhalinyarada waa nooju qaabilsan yihiin agaasimii waxda dhalinyarada jira deeqa jaamiciisi madaxii madax qaybeed baa jira cabdi muuse nin la yihahdo shaqada waa la tala leeyahay laakiin waxaan nii sheegayaa wasaaradda qorshaheedu waxa weye waxay raadinaysaa dhalinyarada sidii loo badbaadin lahaa si daroomo fiican u heli lahaayeen sidii isboorti loo hormarin lahaa waa hadafta wasaaradda guud ay leedahay wey marka waxaan rajeynaynaa in gudoomiyaasha xaafaduhu sida xaafadda waa beri xiriirka nololeeda wasaaradda isboorti dhalinyarada u leedahay inay xiriirna la sameeyaan sida in dhalinyarada loo wacdigeliyo sidii dhalinyarada loo badbaadin lahaa oo habeenkii xaafadaha iyo waxaa iyaduna isu haystaan xaafad walba waxaa la rabaa gudoomiyaheeda wacyigelin inuu siiyo dhalinyarada wasaaradda lala tashado annaguna diyaar baan u nahay dhalinyarada sidii loo horumarin lahaa oo loo mashquulin lahaa si dhibaatada u yaraato oo meelaha ay dadka dhibaatada ay ku hayaan u yaraato ay ku dheelaan wasaaraddu daroomada ay samaynayaan saasaan ku wacyigelinaya waan la socodsiinaya si hadda ay qorshaha ay annaga nala taagan waxa weeye dadmadii aad bay noola shaqeysaa iyaduna maayirku xasan maxamed ciise oo isna horey uga ahaan jiray mas-uuliyiinta wasaaradda semberi wax xiriirna waa la leenahay dadmadu aad bay noola shaqeynaysaa marka waxaan rajeynayaa dadweynayaasha xaafadaha sideeda inay la tashadaan wasaaradda isboortiga dhalinyarada sidii dhalinyarada loo mashquulin lahaa saasaan udu baaqayaa wabilahi towfiiq